bangiga adduunka ayaa dhowaan bilaabay qayb ahaan mashruuc ay ku kacayso lacag dhan in ka badan boqol iyo konton milyan oo dollar oo wax looga qabanayo arrimaha kaabayaashii hore ee korontada ee dalka soomaaliya waxaa mashruucan oo bankiga adduunka u ogolaaday dabayaaqadii sanadkii tegay uu bankiga uu hadda bilaabay qayb ahaan hawshiisa waxaana dib loo soo nooleynayaa xooggii korontada dalka iyadoo oo shanta maamul goboleed iyo magaala madaxda muqdisho ay korontada dib ugu soo noqonayso waxaa haddaba saare cabdi axmed ay arrimahani ka wareysatay cabdisalaan maxamuud cabdulaahi oo ah maareeyaha mashruucan oo u waramay saare cabdi axmed
saar waa mahadsan tahay mashruuca kan waxaa la ihahdaa somali electricity sector recovery project wuxuuna qaatinaanins la yihahda elays mashruucan oo fayskiisa koowaad la daah furay labaatan iyo lixdii bisha tan daraad waxaa ku kacay wuxuu ku kacaya dhaqaalo dhan boqol iyo konton milyan hadafka ugu weyn oo laga leeyahayna waxa uu yahay in dib loo soo celiyo kaabayaashii ama infrastructurekii korontada ee burburay xilligii dowladda dhexe ee burburtay kadib wuxuuna ka bilaami doonaa magaalooyinka waaweyn baahiyaha korontada iyo isticmaalkooda ugu badan tahay oy kow ka tahay caasimadda xamar hadafka aan rajeynayna inuu uu ka dhasho mashruuca kana waxay tahay korontada maanta qaaliga ah ee qiimaheedu marka la fiiriya geeska africa waddanka ugu qaalisan ama waddamada ugu qaalisan aan ku jirno haddaanan ahayn waddankaba ugu qaalisan in qiimaha hoos loo soo dhigo oo uu imaado heer qofka soomaaliga ah uu awoodi karo inuu isticmaali karo wax kasta oo noloshiisa u fududaynayo oo maanta koronto oga xayiran tahay marka laga fiiriyo dhinaca waddankana ay dhici karto korontada hoose dhaceeda inuu keeno in waddanka wax soo saar uu yeesho warshado kusoo biiraan factories iyo manufacturing ay imaado wax soo saarka waddanka keliya uu leeyahay maanta oo ah beeraha waxaa kasoo go-o maantayta aan la awoodin in la kaydiyo sababtoo ay tahay tamar la-aan ama in la isticmaalo xataa isbuuc kadib inay dhici karto in waddankii ay dib dadkii beeraleyda ahaa wax soo saarkoodii iyo dalagoodii inuu noqdo mid raaco oo dadku ay u isticmaali karaan marka haddaan soo koobo mashruuca kani waxaa la rajeynayaa maadaama uu yahay mashruucii koowaad ee ka gudbay mashaariicda ee ku salaysnaa humanitarianka ee ah infrastructure investment inuu u diyaariyo wadankii maalin iyo wax soo saar maadaama korontada dhaqaalaheedii iyo koostigeeda hoose dhigay waa hagaag marka dabcan kaabayaashii korontada ee dalka gobollo kala gedisan degmooyin iyo tuulooyinba xataa wuu jiri jiray oo macnaha adeegaas bulshadu way heli jireen marka boqol iyo kontonkan milyan ee wool bankiga uu haatan siiyo soomaaliya sidey u soo celin kartaa xataa haddiiba la dhaho rubac ka mida adeegii bulshada ay u baahnaayeen korontada waa dhab baahida jirto boqol iyo konton milyan waa ka badan tahay marka loo siiriyo waddanka oo idil laakiin waa bilow mashruuca kani haddaan dib u noqdo waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto faceki koowaad unbaa boqol iyo konton milyana laakiin waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo faceki labaadna uu bilowdo oo dhaqaalaha guud ee mashruuca labada face ku baxaya uu gaaro qarash dhan shan boqol oo milyan marka waxaa la sameeyey priority ama ahmiyad in la kala siiyo meesha laga bilaabi lahaa waxaa laga bilaabi doonaa caasimadda iyo caasimadaha maamul goboleedyada sababtuna ay tahay maadaama baahida korontada iyo dadka ku nool magaalooyinka isaga iyo wax soo saarkooda ay ka badan yihiin magaalooyinka kale ama tuulooyinka in ahmiyad la saaray meelaha wax soo saarka iskaleh bulshaduna ugu badan tahay kadibna sidaa loo wada doono fayska labaad iyo fayska saddexaad marka boqol iyo kontonkan milyan ee dollar ee bangiga adduunka uu soomaaliya siiye ma deen ba mise waa deeq
lacagtan waa deeq waana wanaaga koowaad ay leedahay maadaama dhaqaale intaa dhan oo infrastructure investment lagu sameynayo oo deeq ah oo waddanka uu helay ay tahay waxaa kaloo xusud mudan dhinaca fiska process markuu bilowday inuu yahay mashruucii koowaad ay fangareyso world bank group laakiin kasoo baxaayo dhaqaalihiisa ee groupka la yihahda aida oo ka tirsan world bank ama international development association
waa tahay cabdisalaan waxaan ognahay in waddanka intii uu burbursanaa ay jireen shirkado gaar loo leeyahay oo koronto oo dalka ka hanan qaaday saameynta iyo khilaafyada ka imaan kara arrintan ma fiiriseen waa su-aal muhiim ah waa dhab in intii burburka dowladda dhexa ay dhacday in isxilqaanka private sectorka ama shirkadaha goolida loo leeyahay lagu soo waday adeegyada korontada mashruuca kan kama tegin tartanna kulama jiro shirkadaha gaarka loo leeyahay ee wuxuu qurxinaya oo hagaajinaya wuxuu horey usii jiray oo micnaheedu ay tahay shaqada la qaban doono oo dhan waxaa lala qaban doonaa iyadoo lala kaashanayo oo lagu caawinayo shirkadii horey usii jiray tusaale ahaan xamar saddex shirkadood baa ka jirto qorshaha koowaad oo noo degsa waxay tahay wadahadalka iyo maxaanku rahdaa isfahanka hadda ka dhexeeyo shirkadahaas iyo wasaaraddu in la mideeyo nidaamka koronto qaybinta dhaqaala lagu bixin doonaa waa legal port baa loo samayn doonaa technical waa laga caawin doonaa sidii ay standard nadiif ah oo sida shirkadaha caalamiga aba ay yihiin ay u heli lahaayeen marka wuxuu kor u qaadi doonaa taab dhismeedkooda ka shirkada ahaan wuxuuna soo celin doonaa haykalkii shirkadaha ayaga ay ku dhisnaan lahaayeen oo faa'iido hadda maanta intay helaan ka badan siin doonto marka haddaan soo koobo dowladdu waxay filin doontaa mashruuc kan ayadoo kaashanayso shirkadihii sii jiray hagaajinaysana dhaqaalana ku bixinayso in systemkooda la hagaajiyo lalana si ay ola tartamaan ama ola mid noqoto kuwa dariska wadamada dariska ka jira ama nidaamka maxaanku rahda international command sida u shaqey waayahay goormaa la rajeynayaa marka hirgelinta mashruucan waa lagu guda jiraa mashruuci hirgelintiisii daafurkiisii wuxuu ahaa labaatan iyo lix bisha tan daraatole waxaana toos u bilowday mashruuca fulintiisii waxaan rajeynaynaa laakiin activities waaweyn ama waxqabadka waaweyn ee mashruuca in uu bilowdo sanadan soo socoto horaanteeda oo ah bisha january labada kun iyo labaatan iyo saddex
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaan maxamuud cabdullaahi oo u waramaye saare cabdi axmed kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a